wakhtiyadii salaada duhur iyo casar ayaynu ka soo baxnay waalmaqhribu salaadihii shantaa midna maqhrib weeye bilguruubi wakhtigeeduna wuxuu ku gelayaa dhicidda cadceedda wa yabqaa waxaanu sii joogayaa uu sii baaqi ahaanayaa xataa yaqiiba intuu ka baaba'ayo ashafaqu alaxmaru midabka casi fi lqadiimi waa qowlka qadiim haddaan qabanno wa fi ljadiidi qowlka jadiid haddaan ku soconno yanqadii waa go-ayaa bimudiyi qadri wuduu'in tegidda uu tegay qadar laga weysayso wa satri cawratin cawrada laga asturo wa adaanin waiqaama aadaan iyo iqaamo wa khamsi ragacaatin iyo shan ragcadood inta laga tukanayo ee walow sharaca hadduu gudagala haddaba salaadii maqhrib ayuu fi lwaqti waqtiga dhexdeedii ayuu gudagalay wa madda waana jiiday oo waa sii fidiyey salaadii xataa qaaba ashafaqu alaxmaru ilaa midabkii casaa u baaba'ay jaaza waa banaayaha cala asaxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno qultu waxaadhi haddaan nawow yahay alqadiimu adharu wallahu aclam qowlkii qadiim ayaa xoog badan halkan maanta marka la joogo waxau leeyahay sheekhu walmaqhribu salaadii saddexaad waa maqhrib ee salaadii shantahayd ka mid ah waxaana wakhtigeedu ku gelayaa bilguruubi dhicidda cadceeddu ay dhacdo waa xadiidkii jibriil ee aynu hore u soo marnay sida uu tilmaamayey maqhribna waxaa loogu magacaabay caqiba alguruub dhicidda cadceedda dabadeed ayaa la sameeyaa intee buu sii jirayaa markaa in xilligaa markaa xadiidka jibriilla waa tilmaamaya xadiid kale oo abu daawuud markaa isagana uu warinayaana waa tilmaamayaa kaana nabiyu yusalli lmaqhriba saacata taqrubu shamsu saacadda ay cadceedu dhacdo ayuu tukan jiray idaa qaaba xaajibuha marka xaajibkeedii qursiga cadceedu oo yacni muuqdo qarsoomo wa yabqaa waxaanu baaqi ahaanayaa ayuu wakhtigii sii jirayaa xataa yaqiiba ashafaqu alaxmaru midabka casi inta uu ka baaba'ayo ee cadceeddu ay ka tagtaa wa fi lqadiimi qowlkii qadiim haddaan qabanno waxaa yidhi xadiid imaamu muslim warinayo ayaa wuxuu ku yimi waqtu lmaqhribi maa lam yaqib ishafaqu waqtiga maqhribku waa intaan shafaqaasi aanu baabi'in ama waqtu salaati almaqhribi maa lam yaqib ishafaqu midabka casi intaanu baabi'in weeye shafaquna si axaadiida qaarkood ay ku soo aroortay waa midabka casi ee cadceedda ka hadha kaasi waa qowlka qadiim baa sidaa qaba wa fi ljadiid qowlka jadiid ee lilimaam shaafici wuxuu leeyahay yanqadii wuxuu ku go-ayaa wakhtigii salaada maqhrib bimudiyi qadri wuduu'in tegitaanka uu tago qadar laga weysaysto wa satri cawratin cawrana laga asturo wa aadaanin waiqaama aadaan iyo aqiimidna lagala yimaado wa khamsi ragcaatin shan ragcadoodna laga tukan karo marka wakhtigii gale ay cadceedu dhacdo haddii qadar laga weysaysto dabeetana marya laga xidho cawrada laga asturo laga aadaamo oo laga aqiimo oo shan ragcadood saddexdii maqhribka iyo labadii sunnaha bacdiyadee ka dambeeyey laga tukan karo qadar intaa leegi hadduu tago wuxuu leeyahay wakhtigii salaada maqhrib wuu baxay oo salaaddu intaa wixii ka dambeeya qada ayay noqonaysaa maxaa yeelay waxay leeyihiin wuxuu ku celaynayaa lianna jibriila sallaha fi lyowmayni fii waqtin waaxidin malakuljibriil labadii cisho ee uu nebiga tukiyey maqhribka wuxuu tukiyey uun hal waqti ayuu tukiyey oo xilligaa markaa qofka soomani uu afuray ee wakhtigiisu soo galay walmaqhriba xiina aftara saa'imu ayuu labadii cishoba tukiyey salaadaha kale laakiin mid walba laba wakhti ayuu tukiyey laakiin waxa uu leeyahay waanay qadiimkaasaanu xoojin doonaa sheekhu oo waa sagaal iyo tobanka masle ee madhabka dhexdiisa ee qadiimku kaga xoog badan yahay jadiidka ayay ka mid tahay sida uu nawowi matniga inoogu qaban doono waxay markaa ku radinayaan ay leeyihiin malakuljibriil wuxuu caddaynayay wakhtiga mukhtaarka ee fiican ee la doortay oo wakhtulfadiilaha ah ayuunbuu markaa caddaynayay wakhtiga jaa-iska ah ee bannaan ee maxalu nisaacu hadda uu yahay xadiidka uguma banbixinoo kuma jiro ee wakhtiga markaa mukhtaarka ah ee la doortay ayuunbuu caddaynayay waxaa kaluu haddaba sheekhu yidhi walow sharaca hadduu gudagalo waa qowlka jadiid waa haddaan ku soconno salaaddii ayuu gudagalay maqrib fi lwaqti wakhtiga dhexdiisii markii wakhtigeedii gaadhay cadceeddii dhacday ayuu gudagalay wamadda waana fidiyey oo masalan wuxuu dheereeyey qiradii u akhrinayey waxa uu dheereeyey adkaartii iyo tasbiixihii buu dheereeyey waa ku jiray salaaddii xataa qaaba shafaqu laxmaru ilaa midabkii casaa uu ka baaba'ayey jaaza waa bannaayey calo saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno wada wakhtigeediiba haba baxo oo yacnii dee ha la dhaafaba intii qadarkii uu inoo sheegayba ha la dhaafee waa bannaan tahay oo waxay leeyihiin salaadaha kaleba sidaasi waa u sugnaatay ahar baanay deliishadeen marka abubakar asidiiq laga warinaya bayhaqi iyo ibnu abi shaybe iyo ayaa warinaya waxa uu dheereeyey mar salaada subax ayuu dheereeyey abubakar markaase waxa la yidhi waxay u dhowaatay cadaaddii inay soo baxdo ayay u dhowaatay baa lagu yidhi markaasuu ihi low talacad lam tajidnaa haafiliin hadday xataa soo baxdee haafiliin dee laynaguma qoreene niman markaa dee faralkii wakhtiga ku jira ayuun baynu noqon lahayn laakiin waa laga wanaagsanya bay leeyihin waxaa kaloo nebigu acraaf ayuu labada ragcadood ku akhrin jiray labada ragcadoodba sida markaas xaakim umsadragiisa ayadana ku soo saaray nasaa-i baa isagana soo saaraya xadiid albaanina uu tasiixinayo oo caisha laga warinaya rasuulku inuu fii salaati lmaqrib ku akhriyay bisuurati alacraaf oo labada ragcadood uu qaybiyey marka dee intay leeg tahay iyo siday markaa u fidayso laba ragcadood oo suuratu lacraaf lagu akhriyo weliba maqrib intay markaa dheeraanayso qof waliba wuu garan karaa cala saxiixi waa qowlka saxiixa ah haddii aynu markaa ku soconnay bannaantay taanigu wuxuu leeyahay laa yajuusu madduha ma bannaana in la sii fidiyo ma bannaana ee waa in wakhtiga aan la dhaafinin waa liwuquuci bacdiha khaarij alwaqti salaadda barhkeed baa markaa wakhtigii ka baxaya eh waa inuun aan la dhaafinin ee lagu ekeeyaa ayuu leeyahay qultu waxaan idhi nawaawi haddaan ahay buu idhi alqadiimu adharu qadiim ayaa adhar oo xoog badan halkan markaynu eegno wallaahu aclam majmuuca waxa uu xataa ku yidhi bal jadiid ayuu noqonayaa maxaa yeelay kitaabkiisa imlaaga la yidhaahdo wuxuu ku xidhay sugnaanshaha xadiidka ayuu ku xidhay xadiidkiina markaa waa sugnaaday oo dee waa xadiidka imaamu muslim waalcishaau cishaay weeye midna bimaqiibi shafaqi waxaanu ku gelayaa midabkaa baaba'iisa wayabqaa waana sii jirayaa ila alfajri inta waaga laga gaadhiyo walikhtiyaaru sida la doortayna anlaa tu'ahara waa inaan laga dibdhigin can huluthi leyli habeenka saddex meeloodoo meeli marka ay tegto wa fii qowli nisbihi inaan laga dibdhigin ayaa la doortay wasubxu midna subax weeye oo bilfajri saadiq ayuu ku galayaa wahuwa almuntashiru waa ka uu faafo dawuhu iftiinkiisu waa ka uu faafo muctaridan xaalu yahay isagoo ku ballaadhanaya bilufuqi jihooyinka wayabqaa waana sii jirayaa oo waa sii harayaa xataa tatluca ashamsu intaay cadceeddu ka soo baxayso walikhtiyaaru sida la doortayna an laa tu'ahara waa inaan laga dibdhigin can ilisfaari caddaanshaha inaan laga dibdhigin ayaa wanaagsan waxau leeyahay sheekhu waalcishaa'u ka markaa afraad salaadda afraadna waa cishaay waqtigeedina wuxuu ku gelayaa bimaqiibi shafaqi baabaa markaa midabkaa cas ee cadceedda markaa ka hadhaa u baaba'o ayaa wakhtigiisu uu ku gelayaa waxaanu markaasi baaqi ahaanaya ayuu sii jirayaa ila alfajri ilaa inta fajarka iyo waaga saadiqa ee runta sheegaya laga gaadhayo wakhtigu waa sii jirayaa waayo inuu halkaana ka bilaabmaya ilaa wakhtiga salaada kala gaadhayana waxaa u daliilaa xadiid imaamu muslim uu warinayo wuxuu nebigu uhi laysa fi nowmi tafriitun hurdada waxaad gudub la yidhahdaa kuma sugna inama tafriitu gaboodfal wuxuu ku sugan yahay calaa man lam yusalli salaa qofka aan salaaddii tukan xataa yadkhula waqtu lukhraa ilaa ta kale wakhtigeedu soo gelayo markaa salaada subax mooyaane salaad kasta wakhtigeedu wuxuu ku soo galaa ama yacni wakhtigeedu wuxuu ku baxaa salaaddii kale wakhtigeeda marka la gaaro iminka duhur wuxuu wakhtigiisu ku baxayaa marka wakhti casar la gaaro casar wuxuu ku baxayaa marka maqrib la gaaro maqrib wuxuu ku baxayaa marka cishaai la gaaro cishaai wuxuu ku baxayaa marka subax la gaaro subaxa ayuunbaa isagu ka baxsan oo isagu cadceedda ku ega ilaa duhurka aan isagu ku ekayn oo xadiidkanoo imaamu muslim uu warinayo ayaa isaga tilmaamaya waqtu salaati subxi min tuluuci alfajri maa lam tatluc ishamsu ilaa intaanay cadceeddu soo bixin haddaba wuxuuhi walikhtiyaaru sida la doortay ee wanaagsani anlaa tu'ahara waa inaan salaada cishaayo laga dibdhigin can hulusi leyli habeenka saddex meelood marka loo qaybiyo meeli marka ay tagto inaan laga dibdhigin ayaa wanaagsan waayo xadiidkii jibriila saabiqa waxaa ku jiray walwaqtu maa bayna haadayni labadan u dhexeeyaa buuri wa fii qowli nisfihi wakhtiga mukhtaarkaa inaan laga dibdhigin waxa weeye habeenka kale barkiisa inaan laga dibdhigin ayaa wanaagsan ayuu leeyahay xadiid saxiixa oo sheikhulalbaanina uu tasiixinayo oo markaa uu soo saaray xaakim uu soo saarayo waxa uu nebigu sala allahu alay waslm lowlaa nashuqa calaa ummatii haddaanan ummaddayda ku dhibaynin la akhartu alcishaaa ilaa nisfi leyli salaadda cishaay ilaa habeenka kale barhkii ayaan dibdhigi lahay laakiin ummadda ayaa ku dhib mudanaysaa waa subxo ka shanaadna waa salaadii subax oo salaada subaxna wakhtigeeda lagu golayaa bilfajri saadiq wayadkhulu waqtuhaa bilfajri saadiq fajarka iyo waaga runta sheega ayuu ku galaa waaga ayaa fajru kaadib iyo fajru saadiq bay yidhaahdaanoo fajru kaadibku isagu waa iftiin yaroo intuu soo baxo sida dabada yeyoo kale kor u dheeraado dabeetana dulmo iyo mugdi uu ka dambeeyo kan saadiq ahina waa kaa faafaya ee jooyinka markaa u kala faafaya waagii ku beryayo markaa fajru saadiq wuxuu yidhi wa huwa almuntashiru waa ka uu faafo dawuhu iftiinkiisa iyo nuurkiisu muctaridan xaaluu ku ballaadhanayo bilufuqi jihooyinka samada ayuu ku ballaadhanayaayoo kaasaa la yidhaha fajru saadiq ilaa kaa marka kaasi soo galo ayaa salaaddii subax wakhtigeedii soo galay wa yabqa xataa tatluca ashamsu waxaanu sii jirayaa inta ay cadceeddu ka soo baxayso way xadiidkii aan haddeer sheegayna muslim waqtu salaati subxi min tuluuci alfajri maa lam tatluc shamsu waa intaanay cadceeddu soo bixin walikhtiyaaru sida la doortay ee fiicanna an laa tu'ahara waa inaan laga dibin can ilisfaari caddaanshaha markaa dhulkii caddaado ee ninka iyo geedka la kala garto inaan markaa laga dibdhigin ayaa la sunneeyaa oo inaan ilaa xilligaa markaa wax ka dambeeya oo cadceeddu aanay markaa kugu soo gaarin ayaa wanaagsan alwaqtu maa bayna haadayni ayuu markaa ilaa xadiidkii jibriil uu ahaa halkaasaa sheekhu uu inoogu dhammeeyey awqaaddii salaada iyo mid weliba halkuu ka bilaabmayey halkuu ku dhammaanayey iyo wakhtiga mukhtaarka ah ee la doortay ee wanaagsan waxay soo qaataan culimmadu halkan oo kale xadiid imaamu muslim nawaas ibnu samcaan laga warinayo rasuulku wuxuu sheegay masiixu dajaal iyo nagaanshaha uu dhulka ku nagaanayo afartan maalmood markaasaa wuxuu uhi hal maalina waxay udhigantaa sanad oo kale maalina bil ayay udhigantaa maalina jumco ayay udhigantaa maalmihiisa kalena ee soo hadhayna maalmihiinna ayay la mid yihiin dabeedna waxay ya rasuululahi maalintaa halka sana u dhigmaa dee ma salaad maalin keliya ayaa nagu filan wuxuu nebigu yihi laa uqdiruu lahu qadrahu may qadara buu yidhi marka innaga dadkeennan ay maalmuhu caadiga u yihiin iyo saacadiyo cadceeddu dee saa laynoo sheegay baynu ku tukanaynaa laakiin dadka ay iskaga qaldan yihiin ama waqooyiga ama koonfurta markaa dee adduunyada ku nool taqdiirkaasunbay markaa samaynayaan oteynana ayaga ku dabaqmi mayso qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahay buuhi yukrahu waxaa la karaysaa tasmiyatu lmaqribi cishaan lagu magacaabo waalcishaau catama cishaa'ina catama in lagu magacaabo ayaa la karaystaa wanawmu qablahaa baa la karaysaa walxadiidu bacdaha dabadeed in la sheekeeyana ayadana waa la karaahiyeystaa wallahu aclam ilaa fii khayrin khayr mooye wallahu aclam wayusanu waxaa la suneeya tacjiilu salaati in la dedejiyo liwali lwaqti waqtiga awalkiisa wa fii qowlin taakhiru lcishaa'i baa afdalu isagu fadli badan wayusanu waxaa kaloo la sunneeyaa alibraadu qaboojin biduhri salaaddii duhur la qaboojiye fii shiddati alxari kulayl darayni markuu jiro walasaxu asaxna waxaa weeye ikhtisaasuhu ibraadkaasi inuu ku gaar yahay bibeledin xaarin beled kulul iyo wa jamaacati masjidin masjid jamaacadii jamaacadaasoo yaqsiduunahu masaajidka uga imanaya uga soo qasinaya min bucdin meel fog waxau sheekhu leeyahay waataynu tilmaannay yacni masaa'ilkii fiicnaa ee uu sheekhu sheegay inuu markaa kitaabka uu ku dari doono oo uu dumayo inay markaa laba qaybood u qaybsamayeeno qaarkood waxaan idhi boqol iyo siddeetan bay ahaanoo ilaa konton ka mid a wuxuu ku naqdiyey markaa si uu markaa u sheegay imaamu raafici fi lmuxarar boqol iyo soddonka kalena intooda badan waa iska siyaadaad iyo wax dheeraada oo markaa ku daray sidaasaynu soo nidhi baan filaya markaa waa iska masaalimka dheeraada qultudani maaha iminka miduu daba socdo sidii khilaafkii hore markaa uu rajaxa uu kala rajaxayo maaha waa mid iska hor leh marka wuxuu leeyahay nawaawi qultu waxaan iku tasmiyatu lmaqribi cishaan maqrib salaadda maqrib cishaa in lagu magacaabo waa karaahiyo wa tasmiyatu lcishaai catama cishaa'ina catama in lagu magacaabo ayaa iyadana la karaahiyeysaa labadabana nahyi ayaa ku soo arooray ka hore markaa xadiid imaamu lbukhaari leeyahy bay ku soo arortay laa taklibanakum lacraabu qoladaa reer baadiya idinkaga qaalib noqon oo idinkaga xoog badan calaa-isu bisalaatikum almaqrib magaca salaadiina maqrib wa taqulu alacraabu hiya alcishaa acraabtu waxay yidhahdaan cishaaya ayaa adiyadaa cishaaya bay yidhahdaan marka maahe waa maqribe sidaa u haysta kalena xadiid imaamu muslim uu warinayo laa taqlibannakum alacraabu yaana idinkaga qaalib noqon calaa ismi salaatikum alaa inaha alcishaau cishaa'i weeye wahum yactimuuna billeyli ama riwaayada kale bixilaabi lleyli waxay markaa catamaysaanoy madoobaystaan geela markaa maalitaankiisa eh yay taana idinkaga qaalib noqonine cishaa'igaa u daayo catamada ka ilaaliya haddaba nebiga waa ka sugnaatay inuu cishaa'iga catamo ku magacaabay oo xadiidka saxiixa ee imaamu lbukhaari iyo markaa muslimba ay warinayaan iyo ragga kale faraha badani low taclamuuna maa fi subxi waalcatama subax iyo catama waxaa ku jira haddaa ogaan lahaydeen buu yidhi markaa qoladii dee sidaa u taqaanay ayuu kula hadlay waa layidhi iyo maya inay iska bannaan tahay oo laga wanaagsan yahayun caddaynteeda ayuu markaa nebigu sidaa u yidhi wa nawmu qablahaa waxa kaloo la karaahiyeystaa buu yidhi in la seexdo qablahaa qabla alcishaay cishaa'iga ka hor in la seexdo waa la karaahiyeystaa ila cishaa'igaa inoo dembeeye oo haddaad maqrib tugato inaad seexato waa karaahiyo intii weliba wakhtigeedii uu soo galay le'annuu nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka markaas imaamu albukhaari warinaya iyo imaamu muslim abi barza nin kale dha laga warinaya rasuulku kaana yakrahu nawma qabla alcishaai waalxadiida bacdaha nebigu wuxuu nici jiray seexashada cishaa'iga ka hor la seexdo iyo sheekada laga dambaysiiyo mid walba markaa nebigu waa karhi jiray marka annoomu qablaha waa karaahiyo waana markaa culamada qaar camimoo yidhi dee tanun ha la sheegay laakiin salaadaha o dhan intu wakhtigooda kuu galay inaad seexataa iyagana karaahiyadaasi waa la mid weliba waxay yidhaahdeen wa maxaluhu idaa danna tayaqudahu tayaqudahu fi lwaqti waa hadduu malaynayo inuu soo toosayo wakhtigii salaadu marka ay gaadho wa ilaa xaruma calayhi haddii kaloo uu og yahay hurdidaasi inay wada qaadanayso dee salaadda wakhtigeedina joogo waa karaahiya bay markaa yidhahdeen waa xaaraan bay dhaheen markaa wa yukrahu alxadiidu bacdaha intii salaaddii cishaayi la tukaday dabadeed in la sheekeeyaana iyaduna waa karaahiyo waa sidaan xadiidka aynu soo sheegnay walxadiida bacdaha nebigu wuxuu nici jiray sheekada cishaa'i dabadii la sheekeeyo toos in loo seexdo ayuu inagu irshaadiyo inoo tilmaamay maxaa yeelay waxay ku cileeyeen si aanay qofka hadduu salaatuleyl iyo habeenkii kici jiru tahajud lahaa aanay u dhaafin ama salaaddii subaxba dee aanay u dhaafino hurdadu aanay u dhaafin weliba salaaduna inay dee acmaashiisa ugu dambayso wax kale aanu sii gelin marka uu tukado markaa inuu iska sii seexdo ilaa fii khayrin khayr markaa inuu dee cishaai dawadii ku sii sheekaynayo mooyaane sida qur-aan akhrintii xadiid akhrintii fiqi iyo markaa aqoon kaloo la mudaakaraynayo qof dayfa iyo marti markaa kuu timi oo aad markaa weheel uga dhigayso yacnii xaaskii oo kaloo masalan dee laguma soo warejiya haddaad tira cashaayigaboon istuuduubaya iyada labdeedu waa mushkilad marka waxay leeyihin waxyaalahaasoo khayrkaasa mooyaane wax kale ma bannaana in loo sheekeeyaa bay yidhahdeen waxaanay markaa arrimaha u deliishadeen xadiid imaamulxaakim uu markaa warinayo sanadkiisana markaa uu tasxiixinaya albaani waxa uu leeyahay kaana nebiyu yuxadidunaa caamata leyli can bani israa'iil nebigu wuxuu nooga sheekayn jiray habeenkiisa badidiisa reer banu israa'iil ayuu markaa nooga warrami jiray xadiid kaleoo isagana imaamu axmed uu warinayo oo isagana markaa sheikhulalbani uu tasiixinayo laa samara bacda alcishaai ilaa limusallin o musaafiriin ayuu markaa isaguna tilmaamay wallahu aclam wayusannu waxaa kaloo la sunneeyaa buuhi tacjiilu salaati salaada dedejinteeda liawali lwaqti wakhtiga awalkiisa marka wakhtigu gaadho inuu tukado ayaa la sunneeyaa oo aanu dib dhigin oo xagga dambe aanu ka tukanin ama dhexda aanu ka tukanin waayo xadiid markaa taaraqudni uu warinaya iyo xaakim ay soo saareen cabdillaahi bnu mascuud ayaa laga warinayaa waxaa markaas la weydiiyey ayulacmaali afdal acmaal maxaa ugu fadli badan alsalaatu fii awali waqtiha wuxuu ihi salaad wakhtigeeda awalkiisa la tukado ayaa ugu fadli badan ayuu yidhi xadiidka laakiin saxiixayn ee bukhaari iyo muslim ku soo arooray isaga lafdigiisu waxa weeye asalaatu liwaqtihaa salaad waqtigeeda la tukado ayaa markaa ugu fadli badan xadiid kale oo markaa isagana tirmidiya ay warinayaan oo markaa sanadkiisa isaga la daciifiyey asalaatu fii awal lwaqti ridwaan ullahi wa fii aakhirihi cafw llahi xagga horena waa ridwaan raalihaanshaha ilahay xagga dambena waa cafwigii ilaahay marka tirmidi baa warinaya xadiidkaana waa daciifo sheikhulalbani waa tadciifinaya haddaba halkaa uu leeyahay wayusanu tacjiilu salaati liawali lwaqti waa shantii salaadoodba hataa cishaagii baa ku jira dabeetana wa fii qowlin qowl baa isagu wuxuu leeyahay imaamku leeyahay taakhiirulcishaa'i cishaa'iga in la dibdhigo oo yacni awal waqti aan laga tukana dee ilaa sulusuleylkii intuu markaa ka gaadhayo in la dibdhigo ayaa afdalu fadli badan oo ka fadli badan isaga in la dedejiyo waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa wuxuu anahu sala allah alay kaana yastaxibu an yu'ahira alcishaa'a cishaa'iga inuu dibdhigo ayaa nebigu sala allahu alay slam uu jeclaysan jiray marka waa salaadaha kalewne cishaa'iga qowlkaasi waa ka soo reebaya wayusannu waxaa kaloo laga soo reebayaa dedejintii masaa'il baa laga soo reebayaayoo waxaa ka mid a salaada duhr wayusannu waxaa la sunneeya alibraadu in la qaboojiyo biduhri salaada duhur in la qaboojiyo oo haddii awalkaadii uu xilli kulayl ku dhaco in la dibdhigo oo wakhtiga awalkiisa iyo horraantiisa laga dibdhigo fii shiddati alxarri kulaylkii daraa dartii in la yska qaboojiyo loo dibdhigo ayaa la sunneeyaa inta ay markaa dee gidaaradii iyo markaa barandayaashii har yaroo la hadhsado ay ka yeelanayaan way xadiid saxiixaynkii ku soo arooray ida ishtada alxaru kuleylku markuu daraado faabridu biduhri salaad duhur qaboojiya riwaaye bukhaarigu leeyina biduhri fa ina shiddata alxari min fayxi jahannam kuleylka darridiisu waxau ka ahaaday jahannama kaciddeedaas ayuu ka ahaaday markaa ololkeeda kacaye waana salaada duhurun bay leeyahay iyada jumcada waay oo duhur markuu leeyahay salaadihii kale ayuu ku saarayaa iyo jumcadii oo iyada markaa lama qaboojinayo maxaa yeele kunaa najmacu maca rasuulillahi idaa zaalat ishamsu haddii saxiixayn markay cadaadu ilataba jumcaha waan tukan jirnay ayay yidhahdeen haddaba wuxuu leeyahy wala saxo qowlka asaxahi waxa weeye ikhtisaasuhu inuu ku gaar yahay qaboojintaasi salaada duhur la qaboojinaya wuxuu ku gaar yahay hortuu bibeladin xaarin beled kulul ee dhulkan iska qabowee caadiga ah ayada la dibdhigi maayo weliba iyo wa jamaacati masjidin masjid jamaacadii jamaacadaasoo yaqsiduunahu uga soo qastinaya uga imanaya min bucdin meel fog masjid baa qola markaa ku jamaacsataa horta meeshu waa meel kulul masjid baanay jamaacada ku tukadaan meelo fogfog baanay isaga yimaadaan dabeedna kulaylkaa aad buu ugu daraanayaa inay markaa iska yar dibdhigtaan oo marka ay gidaaradaa iyo meelaha ay soo raacayaan ay dabeetana waxoogay hadharoy raacaan ama walawalku markaa uu soo dhaco inay intaa yar dibdhigtaan ayaa la sunneeya macnaa ibraadku qoryahaasunbuu ku gaar yahay ayay yidhahdeen ee markaa cadceeddana soo soconaya ee meel kaleo ay ka soo galaanna aan helaynin ee waxay leeyihiin waxa markaa ka baxaysaa dee masalan hadduu qofku kelihiisaga tukanayo ama hadday dee gurigiisiba ay ku tukanayaan ama yacni meel fogba aanay isaga imanaynin ee ay markaa meelahanuun ka soo baxayaanun meheradahan ku soo jeedoon ay ka soo baxayaan ibraadkii markaa lama sunneeya awal waqtigii ayaa la sunneeyaa taaniga markaa ka hor jeeda asaxa wuxuu leeyay laa yakhtasu bidalika yacni khabarku waa mutlaq markaa cid waliba inay iska qaawajisa mar hadduu kuleel jiro waa u bannaan tahay waman waqaca qofka uu dhaco bacdu salaatihi salaadiisa barhkii fi lwaqti uu dhaco falasaxu asax waxa weeye annahu in waqaca ragcatun hadday dhacdo faljamiicu adaa'un weeye wailaa haddii kale faqadaa'un weeye waman jahila alwaqta qofka ka jaahil noqday ijtahada biwardin iyo wanaxwi buu ku dadaali fain tayaqana hadduu hubaashado salaatahu salaadiisii qabla alwaqti inay dhacday qadaa fi ladaari adhar haddaan qabanna wuu qallayn wa ilaa haddii kale falaa ma qallaynayo waxau sheekhu leeyahay waman waqaca qofka uu dhaco bacdu salaatihi salaadiisii barhkeed baa fi lwaqti waqtigii baa gashay oy soo gaadhay wa bacduhaana khaarijow dheh barkeedna dee wakhtigii buu dib maray oo masalan salaaddii maqrib ayaa dib dhigtayoo hal ragco markaa tukatay ayaa salaaddii cishaay lagu aadaamo wakhtigeedi gaadhay markaa bacdu salaati baa fi lwaqti wakhtigii maqribka ayay dhacday wa bacduhaana khaarijow baynu dee wakhtigii cishaayiga intii kalena gashay wuxuu leeyahay falasax qowlka asaxahi waxa weeye wejka asaxahi annahu xaliyaeshaaniya in waqaca hadduu wakhtiga soo gaadhu dhex dhaco ragcatun hal ragciyo wax ka badan faljamiicu dhammaan intaa wakhtiga dhexdiisa dhacday iyo inta dabadiisa dhacdayba adaa'un adda ayay noqonaysaa adda wakhtigeedii dhacday bay noqonaysaa waya xadiidka saxiixayn bukhaari iyo muslim ku soo arooray wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam yidhi man adraka ragcatan qofka ragcad ka soo gaadha min asalaati faqad adraka asalaa salaaddii waa gaadhay mar hadduu hal ragco dee ka soo gaadhay salaaddii wakhtigeedii faljamiicu adaa adda weeye wa ilaa haddii kale oo aanay ragcad iyo wax ka badani wakhtigii dhicin ee ragcad wax ka yar ayaa dhacday masalan markuu xidhay faatixadii akhriyey ee uu rukuucay ayaa cashaayii lagu addimay tusaalaheennii ogoy markaa ragcad kale barkeed baa wakhtigii gashay salaadda inteedii kalena khaarijal wakhti bay dhacday markaa faqadaa'un salaaddaa dhammaanteed qalle ayay wada noqonaysaa waa xadiidkan aynu soo tilmaanay saxayn mafhuumkiisuu tilmaamayo qofka aan ragcad soo gaadhin salaaddii ma soo gaadhin ayadoo addaa bay ka dhigantay asax baynu dhe dhowr wej oo kale ayaa jiro alla ka hor jeedo wejka labaad wuxuu leeyahay ana aljamiica adaaun mutlaqan ama ragcad haata ama wax ka yar ha ahaatee dhammaanteed waa adday noqonaysaa qowl saddexaad annahu qadaaun mutlaqan ka hore wuxuu leeyahay inta waktiga un baa la raacinaya kana wuxuu leeyahy waa qadaa mutlaqan oo tabican limaa bacda alwaqti inta waktiga dabadii dhacday ayuuna inta yarna lasoo raacinaya rabi wuxuu leeyahy ana maa waqaca fi lwaqti adaan waa bacdu qada qowl kalea jiro war intaasina aan kala qaybino waa adda dhacday ama ragcadaata ama ka yaraata inta dabadiisuna qada ayay noqonaysaa wuxuu uhi waman jahila alwaqta qofka waktigii ka jaahil noqda ee garan waaya masalan dee daruur baa jirta ama qofkii waa xidhan yahay cid uga warramaysaana ma jirto hayuu iska tukanuna ijtihaada waa dadaalayaa biwardin wardi masalan uu dee wardiyo oo masalan wardi uu samayso ama qur'aana ila qur-aanka intaad qur-aanka intaad ka akhrisato ama yacni dee dikri kale kaasi wardi baa la odhanaya qur'aan ama dersi ama kitaab daalacashdi ama sala ayuu samaysan iyo wanaxwi wixii lamid sia yani maryatulid macnaha waxay ka dhigan tahay dee wakhtigiisa wuxuun ha ku qiyaasto wakhtiga masalan waa xidhan yahay oo kale wax allo wuxuu maqlayaa ma jiro wakhtigiisa ha qiyaasto oo wuxuun haku ha ku jaangoosto ama yacni wardi ha ku jaangoosto ama wax kale ha ku jaangooyo wuxuun wabanjahila alwaqta ijtihaada biwardin wanaxwi haddaba waa ijtihaaday waa tukaday dabeed dhowr xaala markaa ka soo baxaya fa in tayaqana hadduu ijtihaadkiiyo dadaalkii ku tukado kadibna tayaqana uu yaqiinsado salaatahu ana salaatahu waqacad qabla alwaqti salaaddiisii waqtigii ka hor inay dhacday dadaalkiibaa wuxuu gaadhsiiyey salaaddii inuu dee koob iyo tobankii tukaday subaxnimo oo labiyo tobankii baa iyadoon la gaadhin ama shantiiba dee intaan lixdii la gaadhin sida ay u yaqaanaan dadka kale markaa qadaa fil adhari adhar haddaan qabanno wuu qallaynayaa salaadda maxaa yeele shardigeedii baa meesha ka maqan oo wakhtigii ah anigu wuxuu leeya laa qadaa ictibaaran bidannihi war wax qadaa lagu maray qofka danigiisa ee malihiisaasuma loo ictibaarinaya wa ilaa haddii kale wa ilaadaasi saddex arrimood ayay tilmaamaysaa masalan dee wuxuu yaqiinsaday inay wakhtiga dhexdiisa dhacday wuxuu yaqiinsaday inay wakhtiga dabadii dhacday ama waxbaba ma yaqiinsanine waxbaba kala garan waaye saddexdaa wa ilaadaa saddexaasaa soo gelaya wuxuu yaqiinsaday inay fi lwaqti dhacday wuxuu yaqiinsaday inay bacda alwaqti dhacday wuxuu waxba ma yaqiinsaninba waxbaba uma suurtogelin yaqiinahi ayada falaa falaa qadaa calayhi wax qada'a ayada laguma laha wa yubaadiru waa u degdegayaa qofku bilfaa'iti salaadii tagtay wa yusanu waxaana la sunneeya tartiibuhu inuu kala tartiibiyo wa taqdiimuhu inuu ka hormariyo cala alxaadirati ta joogta allatii laa yakhaafu fawtaha ee tegiddeeda aanu ka cabsanaynin waxau sheekhu leeyahay waxaa la sunneeyaa wa yubaadiru waa u degdegayaa bilfaa'iti salaaddii ka tagtay nadban in faatahu bicudrin waxay leeyahay sunnanimo inuu u degdegaa waa sunne hadday cudurdaar ku tagtay ka noomin wa nisyaanin dee hadday hurdo iyo ilowya kaga tagtay inuu u degdegaa waa sunne wwujuuban in faatahu bigayri cudrin cala alasaxi fiihimaa haddii ay cudurdaar la-aan kaga tagtayna waa waajib inuu degdegaa calalasax fiihimaa tacjiilan libaraati dimati isagoo dimadiisa bariyeelkeeda dee dedejinaya qiil ba wuxuu le waa mustaxab labadaba mubaadiro qaran waxay leeyiin waa waajib haddaba salaada ku tagtay iyadu cudurdaar sida hurdo iyo ilow iyo wixii la mida weliba ilowgaasina dee shay macsiya aanu ka imanin ayada in lala imanayo culimmadu waa isku waafaqsan yihiinoo dee xadiidka nebigu sala allahu alay slm wuxu uhi man nasiya salaatan aw naama canha fakafaaratu an yusaliiha idaa dakarahaa kafaaradeedu waxa weeye inuu tukado un marka uu xasuusto taa culimmadu waa isku waafaqsan yihiin laakiin salaada ku tagtay cudurdaar la'aan waa sida soomaalida un dhowaan un salaadda iska bilaabaysaa iyo dadkaa dee aynu arkayna iska wada taariifsanaadka islaamnimadana sheeganaya marka ilaahay soo hanuuniyo ee ay salaadii dee ay hadda bilaabaan salaadihii hore ee ka tegay ilaa intay qaan gaadheen ma qallaynayaan mise ma qallaynayaan waa khilaaf ayaa ku jira jumhuurulculamaa afarta madhabood ay ka mid yihiin waxay ku tegeen qaduhu inuu waajib yahay xataa imaamu nawowi waxaabuu sheeganayaa masalada in lagu ijmacsan yahay ayuu sheeganayaayo ilaa xad bay shaaficiyadu waxay ka gaadhsiiyaan qofka salaado badan lagu leeyahay noloshiisaba masalan toban sana ayaanu ayaanu salaada tukan noloshiisa in yaroo wax laga maarmaanow qabsanayo mooye qallownha wadown maalintiiba markaa boqol duhur iyo boqol casar iyo laba boqoloo maqribi ha wada uun masaajidkaa hadduu soo galo dabada un ha haya bay yidhahdeen yani waana wax mashaqo weyn iyo dhib weyn ay ka taagan tahay halka markaa rag ilaa asxaabtii markaa ka soo bilaabmay oo cumar bnu khadaab markaa iyo ibnu mascuud iyo taabiciintii maxamed ibnu siriin iyo ragga markaa dhexe markaa qolada daahiriyada sida daawuud daahiri iyo ibnu xasmi iyo sheekh salam ibnu taymiya iyo ragga mucaasiriinta sheekh albani iyo sheekh maxamed saleh alcuthaymiin iyo raggaasoo dhami waxay ku tegayaan inaan qadba waajib aanu ku ahayn qofku inuu toobad keeno toobadaba la yimaado sunnayaashana u badsado xataa bacdum waxay ku tegayaan inaan kala ansaxaynin qadahaas ninkii doonaya hadalkeeda badanna yani meel fogba haddaanu gaadhin maqaalada uu bal ibnu xasmi uu ka soo qaatay sayid qudub fiqi sunnaha bal ha u noqda iyo raggu halkay isla marayaan marka wuxu uhi sheekhu wayubaadiru bilfaa'iti salaaddii tagtay wuu degdey wayusannu waxaana la sunneeyaa tartiibuhu salaadaha fawaa'iddaahee tegey in la tartiibiyo oo masalan dee subaxii duhurkii casarkii maqribkii cishaa'igii si aynaad u kala tartiibiso wa taqdiimuhu salaada tagtay in laga hormariyo cala alxaadirati tii xaadirada ahaydee joogtay ayaa la sunneeyey allatii laa yakhaafu fawtaha aanu ka baqanayni ayana tegiddeeda iyo bixitaankeeda waa inuu ka hormariyaa yacnii khilaaf baa ku jira yacni culimmada qaarkood baa sidaa waajibiyey oo inaanay ansaxaynin haddii tartiibtaa laga tago ayay ku tegeen waayo sida markaa xadiidka bukhaari oo markaa iyo muslim ay warinayaan ku soo arooray cabdilaahi jaabir ibnu cabdillahi alansaari laga warinaya cumar bn khadaab ayaa maalintii khandaq yimiinta cadaaladu dhacdo markaasuu quraysh kufaara quraysh buucay se wuxuuhi yaa rasuul llaahi yacni uma dhowaanin inaan tukada casarkii ilaa cadceeddii markaas dee ay ka dhacday rasuulku wuxu uhi anna maan tukan dabeetana markaasaa uu nebigu weysaystay waa weysaystay annaguna fa salla alcasra bacdamaa qarabati shamsu intay cadceeddii dhacday dabadeed buu salaaddii casar tukaday uma sallaa bacdaha almaqrib dabadeed buu maqribkiina tukaday cadceeddina haddana way dhacday haddana casarkiiba horraysiiyey maqribkiina waa ku xigsiiyey waataynu cumdaha ku maraynay xataa jamaacadii salaadii xaadirada ayadoo taagan hadduu arko yacnii keligii ha iska tukado ilay kuxulashadeeda lafdeedii khilaaf baa ku saaray keligii ha tukado kadib hadduu jamaacada soo gaarhana dee ha ku xidho haddii kalena markaa ta kalena gaar ha uga dhacdo waataynu cumdahana ku maraynay laakiin wuxuu idhi wuxuu ka hormarinayaa salaada joogta wakhtigeedii joogo allatii laa yakhaafu fawta inuu ka baqanayna inay tagto hadduu iyada lafdeeda ka baqanayo inay inay iyada faa'ito noqotoiyo mid tagtay horta iyada ha gaara ilaa wakhtigan ayadaa lehe imka waa salaaddii maqrib waxaa lagu leeyay masalan kaba soo qaad casar baa lagu leeyay salaaddii maqrib oo wakhtigeedii wax yari ka hadhan yihiin oo shafaqii baabi'iisa iyo salaaddii cishaay hadaankeedii wax yar ka hadhan yihiin ayuu markaa soo galay hadduu casarkii bilaabo cishaai baa laadimaya maqribkana wakhtigiisa waa baxayaa marka waxaa leey war bal labaduba horta yaanay fawaa'id isla noqonin oo labaduba wakhtigooda ka bixine bal tan horta imka wakhtigeeda joogay maqribka horta bal tan gaad oo tan iyada tugo wakhtigeeda joogo ilaa wakhtigaa iyadaa lehe kadibna tani markeed horeba faa'itay ahayd oo way kaa tagtaye dee maqribka markaa tukata dabadi ayada qalee wa tukrahu waxaa la karaystaa alsalaatu ayaa la karaystaa cinda alistiwaay marka ay bartanka ku ekaato cadceedu ilaa yowma aljumucati maalinta jumcada mooyaane wa bacda subxi iyo subax dabadii xataa tartafica ashamsu ilaa cadceedu ay kor noqoto qadra rumc ka rumcin kaqadri rumcin waran qadarkii waalcasri wa bacda alcasrina waa karaahiyo xataa taqruba intay ka dhacaysa ilaa lisababin sabab mooye ka faa'itatin waa salaa tagtay wa kusuufin madoobaadkii wa taxiyatin taxiyatulmasjidkii wa sajdati shukrin sujuudu shukrigii mooyaane wa ilaa fii xarami maka xaramka maka mooyaane cala saxiixi haddaan qowlka saxiixa aan qabanno halkan sheekhu waxau inoogu tilmaamayaa awqaadda ay karaahada tay karaahaduna weliba waa karaahatu taxriim in salaad sunno ah oon sabab ka horreeyey iyo mid la soo xidhiidhay toona aan lahayn ay xaaraanta tahay in la tukadaa ayuu markaa halkan inooga gelayaa waa shan wakhti shantaa wakhti waxay u qaybiyaan laba qaybood qayb waxay yidhaahdaan taxriimku wuxuu ku xidhan yahay ficil qaybna wuxuu ku xidhan yahay wakhti masalan waxay yidhahdeen casar casarka iyo subaxa waxa uu ku xidhan yahay ficil oo marka aad salaadda casar tukato ama aad subax tukataa unbay dabadeed salaaddii ka xarantinimoobaysaa sunnahayda mudlaqa ahay oo masalan haddaad dee casarkiiba soo gasho tusaale ahaan oo kale shanta haddaad soo gasho sunni waad ka horraysiin kartaa ka horreeyey ee markaad iyada tukato dabadeed maa looga subaxuna waa saasi leeg laakiin saddexda kale wakhti bay iyada ku xidhan yihin baa lahi ama salaaddii joogdi tuka ama ha tukanin wakhti bay ku xidhan yihiin markaa wa tukrahu salaatu cinda alistiwaa'i ayaa la karaysaa marka ay samada cadceeddu ay ku ekaato ilaa yowma aljumuca maalinta jumcada mooyaane waxaanay markaa u deliishadeen xadiid imaamu muslim uu warinayo uu soo saaray cuqbata bnu caamir baa laga warinayaa saddex saacadood rasuulku wuxuu noo diidi jiray inaan tukanno ama aan kuwa dhintay aan aasnoha markaa cadceeddu ay soo baxdo ee bixitaankeedu bilowma intay ka kor noqonayso iyo markaa uu kaco qaa'imu dahiira yacni kulaylkaa kii istaagaya kacay awrkii fadhiyey kulayl awgii marka uu isu taagu oogsadu fadhihi kari waayo waa markaa yacni ay samada bartankiisa cadceeddu marayso xataa tamiila shamsu ilaa inta cadceeddu ka iilanayso wa xiina tadayafu lilgurub iyo marka ay u iilato dhicitaanka saddexdaa waqti ayuu inaan salaad aan sabab lahayn tukanno iyo inaannu markaa dadka dhintay aasnaba waa nooga nahyin jiroo nebigu waa noo diidi jiray ilaa yowma aljumca maalinta jumcada mooyaane markaa istiwaaga iyo markaa aayaddu sabada ku ekaato maalmaha kaleo dhan waa karahiya maalinta jumcada mooyaane waayo xadiid abu daawuud uu leeyahay iyo khayrkiiba ayaa markaa oo tilmaamayay nahyigan iyo diidmadan ayaa ka soo reebay xadiidkana markaa sheekhulalbani waa xadiidu daciifinayo abu daawuud baa soo saaraya abi qataadat alansaari baa laga warinaya nabiga sal sl annahu kariha salaata nisfa nahaari maalinta kale barhkeeda ilaa yowma aljumuca maalinta jumcada mooyaane waxaanu yidhi ina jahannama tusajaru xilligaa jahannamo ayaa la huriyaa sidaa daraaddeed baa salaada loo diiday ilaa yowma aljumca buu ihi markaa maalinta jumcada lama huriyo markaa cilladii loo diiday oo jahanamo hurinteeda ahay ayaan maalintaa dhicin idan markaa salaaddii karaahiyo ma aha maalinta jumcada markaa ay cadceeddu bartiga taagan tahay laakiin maalmaha kaleo dhan waa sidaa wabada wa bacda adaa'i subxi salaaddii subax gudashadeeda kadibna ayana waa karaahiyo waa xaaraan xataa tartafica shamsu ilaa intay cadceeddu kor noqonayso ay ka dheeraanayso ka rumxin waran oo kale waa aragtideenna isha aynu sideena ilaa waran way kor noqotay ayaa markaa taxriimkaasi u joogayaa waalcasri wa bacda alcasri salaadda casar dabadeed na waa xaaran xataa taqruba ilaa inta ay ka dhacayso ayadana waa xaarana waa nahyigii axaadiidii markaa aan soo sheegnay ku soo arooray haddaba wuxuu uhi ilaa lisababin waxaa loo tukan karaa un salaad sabab leh salaad sabab leh sababkaa bannaynayana labay ku tilmaamaan sabab mutaqadimahoo ka horreeyey iyo sabab muqaarin oo hadda la soo xidhiidhay sababka mutaakhirkaa way diidaan oo waa maxay kafaa'itatin waa salaad tagtay salaad kaa tagtay ayaa tukanaysaa saddexdaa wakhtiaan sheegnay marka ay sabada bartankeeda marayso cadceeddu casar dabadii subax dabadii salaad kaa tagtay baad tukanaysaa markaa farad iyo sunno midkay doontaba ha ahaatee fa kafaaratu an yusalliiha idaa dakarahaa ayh xadiidka saxiixayn nabigu sala allahu calay waslm bacda alcasri buu laba ragcadood tukaday markii la weydiiyeyna waxa uu ihi waxa ii yimi wafdi reer cabdilqaysabaa ii yimi waxay iga mashquuliyeen labadii ragcadood ee duhur ka dambeeyey labadii baan hadda casar dabadii tukanaya oo qallaynayaa buuhi fa humaa haataani buuhi humaa allataani bacda duhr ilaa xadiidka muslim wuxuu tilmaamaya xataa faaraqa dunya inuu markaa labada ragcadood wadayo khusuusiyaadkiisa ayay ka mid tahay waqtulkaraahaa markaa isagu intuu qalleeya uu iska sii joogtay isagay markaa gaar u ahay wa kusuufin waa muqaarintanna waa sabab la soo xidhiidhay dayaxmadoobaadkii cadaadno iyo roobdoontii iyo dawaafi wa taxiyatin taxiyatulmasjidkii sunnihii weysada wa sajda shukrin sujuudu shukrigii intaasoo dhan iyadana waa la samayn karaayoo dee sabab muqaarinahoo la soo xidhiidhay ayay leeyihiin xadiidkii saxiixayn towbadii kacab ibnu maalik annahu sajada sajdatan lishukri bacda salaati subxi qabla tuluuci shams ayuu sujuud shukrigaa la yimi xadiidkii kale isagana bilaal ee isagana imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayeen abu hureyre laga warinaya nebiga bilaal wuxuu ku yidhi waxaad iga warantaa camalka aad samaysay camalkaad ugu rajo badan tahay camalaad islaamnimada ku samaysay maxaa yeelay bilaalow buuhi waxaan maqlaa difan calayka bayna yadaya fi ljanna jannada mar kasta sanqadha kabahaagoo iga sii horraysa ayaan maqlaaye bal camalka ugu rajaa badan ee islaamnimada dhexdeeda ku samaysay iga warran wuxuu uhi maa camiltu camalan arjaa cindii maan samaynay camal uga rajo badanoo yacni uga rajo badan aniga agtayda min ani lamaa tadahar tuhuuran weli ma tahaaro qaadan tahaaro qaadasho fii saacatin min leylin aw nahaar saacad habeen iyo maalina ilaa sallaytu bidalika tahuur maa kataba allahu lii an usalliya ilaa waxaan markaa ku tukadaa buu yidhi tahaaro qaadashada wixii ilaahay ii qoray inaan ku tukado waxay u deliishadaan markaa sunnat alwudu ayay culimmadu markaa u deliishadaan markaa taasina waxa weeye waa taxiyatulmasjidka ayaduna taxiyatulmasjidka xadiidkii saxiixayn idaa dakhala axadukum almasjid falaa yajlis xataa yusallia rakcatayni ilaa laba ragcadood markaa uu tukada yuu fadhiisani xataa awqaaddii nahyigaba ha soo arortoo iracam bay noqonayaan kana khaas ayuu noqonaya inkastoo culimmada usuuliyiinta markaa kala horraysiintooda ay qoloba markaa dhinac iska taagaan wasajdi shukrin wa ilaa fii xarami maka xaramka mako mooyaane cala saxiixa haddaan qabanno oo xaramka makana xilli alliyaaliye xilligii markaas qofku uu doonaba iyadana waa ku tukanayaayo karaahada ama taxriimkaasi ma jiro kaana waxay u deliishadeen xadiid markaa imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo nisaa-i iyo ibnu maaja asxaabu sunan iyo daarami baa warinaya sheekh albaanina uu tasxiixinaya sanadkiisa waxa uu yidhi yaa bani cabdimunaaf baa rasuulku yidhi laa tamnacu axadan qofna ha u diidina taafa bi hada albeyti beytkan dawaafay wa sallaa tukaday aya saacatin shaaca saacad alliyaaliya saacaduu doono min leylin aw nahaar habeen iyo maalin midku doono hata awqaaddii karaahada xataa soo gelaysa kaasay markaa udisha xaramka makana ma jirta buu yidhi aanigu wuxuu leeyahy annaha tukrahu waa licumuumi alakhbaari dee akhbaarta markaa nahyiga ayaa caama buu leeyay salaadan markaa xadiidkan sheegayana waa ragcatay tawaaf ayaa loo jeedaa bay yidhahdeenoo halkaasay u jiheeyeen faslun waxau markaa fasalkan uu kaga hadlayaa markaa bal ciddii ay ku waajibaysay ee laga doonayey markaa salaada ayuu inooga hadlaya wuxuu hi innamaa tajibu salaatu waxay ku waajibtay calaa kulli muslimin qof kastoo muslima baaliqin oo qaangaara caaqilin oo caqli leh daahirin oo daahira walaa qadaa'a cala alkaafiri gaal qalla laguma leh ila almurtada mooyaane wala sabiyina laguma leh wayu'maru bihaa salaaddii waa la fari lisabiyin wayudrabu calayha licashrin tobanna waa lagu garaacayaa walaadii xaydin shaksi xaydlana yacni qalle korkiisa ma ahaanin ow junuunin lisabcin wayudrab calayha lcashrin walaadii xaydin qof markaa caadow saaxiibana laguma le ow junuunin waa le ow iqmaayin ama miyir doonsoon bikhilaafi sukri sakhraamiddii ayaa iyadu khilaafsan sidaa waxau leeyahay sheekhu inamaa tajibu salaatu waxay ku waajibtay calaa kulli muslimin qof kastoo muslima waa shuruud lwujuubkii shuruud lwujuub iyo shuruud sixa ayay u qaybiyaanoo waxay ku waajibaysaa qof kastaoo muslima labiyo dhedi midku doono ha ahaado gaalka isagu asliga wujuubu muaalaba fi dunyaa hadda tuko yacni la odhan maayo ka ansixi mayso laakiin haddana mukhaatabiin bay ku yihiinoo dee salaada iyo wixii markaa ay ku ansaxayso islaamnimadaaba waa la faraya laakiin wujuubu ciqaab aakhiro dee waa lagu ciqaabayaa mar hadduu samaynteedii makansaday oo inuu islaamu tukada ay u suurto gashay maalinta qiyaama waa lagu ciqaabaya maa salakakum fii saqar qaluu lam nakun min almusalliin baaliqin oo qaangaadha markaa saqiirkii waajib kuma aha oo mukallaf baanu ahayn caaqilin oo caqli leh majnuunkii isagala lagu wada daahirin qofkaasu daahir oo gabadhii caadada lahayd ama dhiigga dhalmada lahayd iyadana laguma la waa bilijmaac haddee wuxu uhi walaa qadaa cala alkaafiriin gaalkii hadduu soo islaamo qalla laguma leh qul liladiina kafaruu in yantahuu yuqfar lahum maa qad salaf hadday ka joogsadaan waxa ay ku sugaynaya gaalnimada wixii horreeyey waa loo dhaafi baa ilaahayn midda labaad dee haddii islaamkuna wixii ka horreeya waa dumiyaa sida xadiidka kale isagana tilmaamayy midda labaad islaamka ayaa la jeclaysiinaya haddii se laydhaha intoo dhan dabada qabsoo soo qalle dee waabay ku adkaanaysaayo tanfiir iyo keenin islaamnimadii laga eriyo ayay noqonaysaa ila almurtada ila almurtad iyo almurtada labada waa la odhan karaa ka ridoobay mooyaane gaal asliya baynu nihi haddii qofku ridoobo intuu islaamay kadib uu diinta ka noqdo uu haddana mar labaad soo islaamo fayalzamuhu qadawa bacda islaamihi taqliidan calayhi isaga waa lagu adkaynaya oo kaa ridoobay waa lagu yeelanayaa qadihii oo isaga laga dhaafi maayo maxaa yeelay waajibkeedii ayuu ictiqaadiyey mar hadduu markaa ictiqaadiyey dibay markaa uga dhacaysaay ma jirto ee sidii unbaa markaa looga doonaya waa loo tirinaya liannahu iltasamaha bilisaami falaa tasqudu canhu biljuxuudi ka xaqi ilaadamiy waa xaq aadami ood qiratay oo kale haddaad dafirto dib kaaga dhici maayo wala sabiyi sabina laguma le hadduu qaangaadho isagana intaa sabiga ahayd soo qalle isagana la odhan maayo waayo laguma lahaynoo mukallaf ma ahayn wa yu'maru sabigiisa salaaddii waxaa lagu faraya mumayiskaai wax kala garanayey bihaa salaaddii waxaa lagu faraya lisabcin toddoba jir markuu gaadhay toddobadu u dhammaadaan toddobada markuu gala maaha waa toddobada sano markay u dhammaadaan wa yudrabu calayhaa ka tegiddeedana waxaa lagu garaacay licashrin marka isagana toban u dhammaysto maxaa yidhi xadiidkii isagana saxiixa ahaa ee abu daawuud iyo tirmidi iyo daaramiya ay warinayeen wuxuu nabigu sala allahu alay slam yidhi muruu asabiya bisalaati idaa balaga sabca siniin wa idaa balaga cashara siniin fadribuuhu calayha ku garaaca yidhi hadduu markaa intaa kaga tagana waana markaa toddoba jirka ama mumayis marka uu noqdo xadiidkaba abu daawuud markaasuu warinayo oo sanadkiisana markaa la daciifiyey ayaa tilmaamayey in nabiga la weydiiyey annahu su'ila mataa yusalli sabiyu faqaala idaa carafa shimaalahu min yamiinih hadduu midig iyo bidix kala garto xadiidku waa daciif waayo midig iyo bidix yani kuwa ugu yaryarba imanka caqliga yeeshay ayaa kala garanaya walaa dii xaydin walaa shaksina qalla laguma le dii xaydin xaydu saaxiiba markaa dii buu idhi daati xaydin haddii la odhan lahaa shaksi maynaan soo qadarnayn laakiin iminka dii xaydnima dee shaksi baynu odhayn oo markaa dee dumarkii ay markaa soo gelayaan oo ayaga loola jeedo walaa qadaa calaa shaksin dii xaydin cadow saaxiiba markuu daaro qaato ayana la odhan maayo intii hore la kaalay ow junuunin wa dii junuunin waa limidu saaxiiba ow iqmayn ama miyir doorsoomay mid waasho maraa garashadii ka tagtay ama markaa waxoogay miyir doorsoomay kaana qallo laguma leh bikhilaafi sugri lisugri sakhraamidha kii u saaxiibkaaba isagu khilaafsan hadduu markaa khamri ka dhergo oo dhowr cisho markaa sakhraamuu waasho marka uu soo miyirsado isaga soo qallee salaaddii waa la odhanayaa maxaa yeelay dee isaga ayaa tacadi iyo xadgudub ku sameeyey waa hadduu isagoo garanaya shaygan isagoo garanaya hadduu dee markaa is- iskugu sakhraamay wey hadduu masalan biyo khamri moodusaa ugu sakhraam waxba kama haystaan walow zaalad hadday meesha ka baxdo haadihi alasbaabu sababahani hadday meesha ka baxaan wa baqiya walxal baqiya uu ka hadhayna min alwaqti takbiiratun waqti allah akbar laga odhan karo wajabat isalaatu waa waajibaysaa wa fii qowlin yushradu ragcatun ayaa la shardiyaa waadharu adharna waxa weeye wujuubu duhri inuu waajibayo biidraaki takbiiratin takbiir haddii laga soo gaaro aakhira alcasri casriga aakhiriisa walmaqribi maqrib inuu waajibayo weeye haddii lasoo haleelo takbiiro aakhira alcishaa'i cishaa'iga aakhirkiisa ee walow balaga hadduu qaan gaaro fiihaa salaada dhexdeedii waxau sheekhu leeyahay walow zaalat hadihi alasbaabu asbaabtan maanicada haydii salaadda waajibitaankeeda diidaysay asbaab ayuu markaa ka dhigay muxarirka waxaa la yidhi mawaanic ayay markaa ayada ugu soo aroortay oo muxarir wuxuu uhi walow zaalad hadihi almawaanicu marka xagganu markaa isagoo asbaab ayuu ka dhigay imaamu nawowi maxaa yeele waxay leeyihiin dee sibaabaa ka mida oon maanic markaa isagu ahayn ee sabab oo ah waajibitaan la'aan buu sabab u yahay waajibid la'aantuu sabab u yahay ee maanic ma aha markaa xaggaasuu ka eegay waa iska adigu taqliib ama tajawus ayaa markaa ku jira ee inta kale markaa iyagu waa mawaanic ayay u badan yihiin hadday asbaabtaa diidaysay salaadda waajibitaankeedu meesha ka baxdo oo waa maxay dee wuu qaangaaday wuu miyiirsaday wuu islaamay gabadhii baa caadadii ka goday ayaa baxday wa baqiya min alwaqti salaad baana wakhtigeedii waxa ka harsan takbiiratun qadru takbiir allahu akbar in laga odhan karo allahu akbar in laga odhan karo ayadoo ay salaaddii maqrib ka hadhan tahay bay yidhi ama salaaddii cishaa idheh ayaa gabadhii caadadii ka goday ama kii waa la miyiirsaday ama kii yaraa qaangaadhay wajabati salaatu salaaddaa wakhtigeedii qofku isagoo saaxiya allahu akbar laga soo gaadhay salaadaasi ayadu waa waajibaysaayoo waxay noqonaysaa mid waajibtay wajabat الsalaatu liأna alqadr aladi yatacalaqu bihi اliijaabu yastawi fiihi qadru ragcati waduunaha qadarka waajibintu ay ku tacalluqaysaa bay idhahdeen ragcadiiya wax ka hooseeyaba u siman yihiin wa fii qowli yushtaratu rakca qowl wuxuu leeyahay ragcad baa la shardiyaa haddii wakhtigii laga soo gaadhay ragcad in laga tukan karo oo qofkii markaa qaan gaadhay ama uu miyirsaday ama uu soo islaamay amaba masalan cadadii ay gabadhii ka goday ragcad haddii qadar laga tukan karaa wakhtigii uu ka hadhan yahay waa waajibaysaa bay yidhi sii jumcadaba ragcad wax ka yar aan loogu haleelaynin maladarka ragcata min asubxi qabla an tadluca shamsu faqad adraka subxa wamaladarka ragcata min alcasri qabla an taqruba shamsu faqad adraka alcasra ayuha xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan oo halkaas ay mariyeen waxaa kaloo uhi waladharu wujuubu duhri duhrina waajibayo weeye biidraaki takbiiratin takbiir haddii la soo gaadho aakhira alcasri casarka aakhirkiisii takbiir haddii laga soo gaadho duhurna waa soo raacaya casar mooyaane walmaqribi maqribna inuu waajibayo weeye aakhira alcishaai cishaa'iga aakhirkiisii haddii takbiir laga soo gaadho oo garanay ayada casar garanay iyo cishaa'iba garanay oo dee wakhtigoodii takbiir baa laga soo gaadhay waxay leeyihin duhurna waa la jamcin jiray marka ay safar oo kale la yahay maqrib iyo cishaa'ina waa la jamcin jiray wakhtiga markaa daruura ay jirto waa liitixaadi wakhtiya duhri waalcasri wawaqtiyi almaqribi walcishaa'i fi lcudri fa fi daruurati awlaa mar hadday cudurdaarkaba ku kulmi jireen daruuro iyo dhibaata markay jirtana waa kasii awlaysan yihiin waxaa kaloo shardiya bay idhaahdeen wujuubka inuu shakhsigii mawaanicdii qadar uu ka dahaaro qaadan karo oo uu ka tukan karana mawaanicdiina uu kasii bad qabo ayaa laga maarmaana bu yidhi adharka muqaabilkiisuna wuxuu leeyahy duhur iyo maqrib toona waajibi maayee salaadaha un takbiirta laga soo gaadhay ayuunbaa waajibaya wallahu aclam halkaa inoogu joogo